waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
maalin wanaagsan kulanti wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada melbourne waa duhur isniin ah oo taariikhdu tahay saddex iyo tobankii oktoobar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada wararka ugu dooraroon maantana waxaa ka mid ah madaxweynaha israa'iil oo soo daynta maxaabiistooda ee la filayo ku tilmaamay mid taariikhi ah donald trump oo u safray bariga dhexe iyo senatarada australiyaana oo sheegtay in ay gubi lahayd guriga baarlamanka si ay ugu dagaalanto cadaaladda falastiin shirkadda diyaaradaha ee quants ayaa waajahaysa ganaaxyo culus kadib markii ay budhcadda internetku faafiyeen xog shakhsiyadeedka ilaa shan dhibic toddoba milyan oo macaamiishooda ka mid a quantas ayaa ahayd mid ka mid ah lix shirkadood oo caalami ah oo ay beegsadeen koox budhcadda internetka ah oo la yidhaahdo scattered lapses hunters kuwaas oo faafiyey macluumaadka macaamiisha kadib markii ay dalbadeen lacag madax furasho ah xadgudubkan ayaa la rumaysan yahay inuu ka bilowday mid ka mid ah xarumaha wicitaanka ee quantas oo ku taala waddan kale shirkadda google ayaa guddiga dhegaysiga iyo dabagalka senadka cambara u sheegtay in ay aad u adag tahay in la dhaqangeliyo mamnuucidda ay dowladda austraaliya da'yarta ka yar lix iyo toban sano kaga mamnuucday baraha bulshada guddiga dhegaysiga iyo dabagalka ee senadka ayaa dhegaystay maamulaha dowladda u qaabilsan arrimaha dowladda iyo siyaasadda guud ee google iyo youtube rachel lord ayaa sheegtay in ay horeba u jireen ilaalino loogu talagalay isticmaalayaasha youtube-ka ee aan lahayn koonto dowladda federaalka ayaa la kulmaysa cadaadis lagaga rabo jawaab kadib markii ay sanataradda madax bannaan ee la yidhaahdo lidia thorb ay u jeedisay ama jeedisay hadalla kicin ah intii ay ka qaybgelaysay bannaanbax lagu taageerayay falastiin oo ka dhacay magaalada melbourne senator thorb ayaa bannaanbaxa ka sheegtay in ay gubi lahayd aqalka baarlamanka si ay ugu dagaalanto cadaaladda falastiin afghanistan ayaa sheegtay in ay ciidamadeedu konton iyo siddeed askari oo bakistaaniyiin ah ku dileen xadka u dhexeeya iyaga iyo bakistaan habeenkii axadda taas oo ay ku sheegeen in ay kaga falcelinayeen xadgudubyo soo noqnoqday oo sida ay sheegeen lagu hayo dhulkooda iyo hawadooda ciidanka bakistan ayaa tirada askartooda la dilay ku sheegay saddex iyo labaatan taas oo ah tiro aad uga yartan ay talibaanku sheegteen toddobaadkan horraantiisii ayay madaxda afghanistan ku eedeeyeen bakistan in ay diyaarada ku duqeeyeen magaala madaxda afghanistan ee kabuul iyo qayb kale oo dalkooda ka mid a bakistan ayaan iyagu sheeganin duqaymahaas ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa si raynrayno ku jirto u soo dhoweeyey qorshaha ah in maxaabiistii laga haystay la sii doyn doono isaga oo ku tilmaamay in ay tahay dhacdo taariikhiya islamarkaana ay calaamad u tahay waxa uu ugu yeedhay bilow cusub oo qaran master netanyahu oo ka hadlayay magaalada qudus ayaa sheegay in wakhtigani uu yahay mid isugu jira oohin iyo farxad isaga oo qiray culayska shucuurta ee ka dhashay sii daynta maxaabiista falastiiniyiinta oo qayb ka ah heshiiska joojinta dagaalka lala galay xamaas israa'iil ayaa filaysa in dhammaan maxaabiistoodii hadhsanayd lasii dayn doono ama lagu sii dayn doono muddo saacada gudahood ah halka ay hay-adaha gargaarkuna xaqiijiyeen in ay shixnado shidaal iyo cuntaba isugu jira ay gaadheen gaasa isdhaafsiga maxaabiista ayaa qayb ka ah qaybtii hore ee joojinta dagaalka oo uu hormuud ka ahaa donald trump donald trump ayaa u ambabaxay israa'iil iyo masar si uu uga qayb galo xaflad lagu xusayo saxiixidda heshiiska joojinta dagaalka iyo isweydaarsiga maxaabiista ee israa'iil iyo xamaas waxauna qorshaynayaa in uu khudbad u jeediyo xubnaha baarlamanka ee israa'iil ka hor inta uusan ku biirin shir nabadeedka bariga dhexe ee ka dhacaya masar warkii maantuna intaas ayuu ku dhan yahay waxa aad mar kasta wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kaleba ka dhegaysan kartaan ama kala socon kartaan dhegaystayaal bartayada bodkastka iyo bartayada facebooka oo labadaba cinwaankoodu yahay s b s somaali
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho